bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobaiylabaatanka bisha oktoobar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xilli uu cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa cabdiweli sheekh axmed ayaa haddana waxaa maanta la helayaa warar sheegaya in xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya mooshin ka dhana ra-iisul wasaaraha ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka soomaaliya warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo xafiiska guddoonka baarlamaanka ayaa xaqiijinaya in ay jiraan mooshinno ka dhana ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo loo gudbiyay guddoonka sare ee baarlamaanka kuwaasoo ay soo gudbiyeen xildhibaano ay isku hadaf yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo sidoo kalena ay jiraan xildhibaano si aad ah u taageersan mowqifka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ah iskushaadhayntii iyo koobneed ee uu ku sameeyey xukuumadda soomaaliya sidoo kale wararka la helaya ayaa waxa ay tibaaxayaan inay jiraan xubno ka tirsan xukuumadda soomaaliya kuwaasoo haatan qorshaynayo inay iska casilaan jagooyinka ay ka hayaan xukuumadda arrintan ayaana waxay qayb ka tahay iskudhacyadii soo kala dhexgalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud inkastoo aysan cusbeen haddana waxaa jira dhibaatooyin uu wajahayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana isqabqabsi caynkan ee markuu yimaada inta badani dhacdo in xilkiisa uu ku waayay ra-iisul wasaaraha xilligaasi jagada haya waxaana la xasuustaa inta badan xukuumadihii soo maray dalka in caqabada ugu badan ay ka imaaneysay dhanka isqaqabsiga taasoo ugu dambeyn keenaysay in xilka uu ku waayay xilkiisa ra-iisul wasaaraha jagada haya markaasi gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxa ugu baaqay beesha caalamka inaan la buunbuuninin khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa shacabka ayuuna dhanka kale baaq u diray ku aadan inay istijaan wax walbana xal lagu dhammay doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay shacabka inay isdejiyaan beesha caalamkana sidoo kale aysan buunbuuninin khilaafka cusub ee soo kala dhexgalay madaxweynaha jamhuur federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihiisa waxa uuna master jawaari rajo wanaagsani ka muujiyey in la dhammay doono khilaafkan is haatan soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda soomaaliya waxaan ka codsanayaa shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay dejiyaan wax dhibaato ah ma jirayo dhammaan beesha caalamkan waxaan ka codsanayaa arrimahaas inaan la buunbuuninin oo marata igana la qaboojiyo wax waa dhammaanayaan si nidaam lay ku dhammaanaysaa howl hakanaysana ma jirto waxii wada shaqayn ahna waa soconaysaa allah subxaana wa tacaalana waxaan ka codsanayaa uu nagu garab galo ilaahayna naguma ceebeeyo xilkan oo shacbiga soomaaliyeed nagu aaminay xildhibaanada golaha shacbigana waxaan ka codsanayaa dhammaantooda inay hawshooda iyo howlqabadkooda ay labalaabaan oo ay u guntadaan howlaha loo xilsaaray iyo dhammaan shuruucda u yaalla inay u jeestaan oo maalin ayna baaqanin hawshaasi marna ayna hakad gelin weliba sidii hore u shaqaynayaan iyo si kasii firfircoon ay howlgalkooda madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka qaybgalayaa kulan looga hadlaya duulaanka badweynta hindiya ay ugu magacdartay dowladda ee ka soconaya qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafayna ahaa mid lagaga soo horjeeday gacan ku-haynta qaybo ka mida gobolada koofureed ee dalka soomaaliya maleeshiyaadka al-shabaab kulanka madaxweynaha uu ka qaybgalaya ayaa waxaa soo agaasintay wasaaradda difaaca ee xukuumadda soomaaliya waxayna ka dhacaysaa xarunta wasaaraddaasi munaasabadda waxaana ka qaybgalaya saraakiisha ciidamada dowladda madaxda wasaaradda madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada amisom saraakiil u hadasha amisom ayaa tilmaamay in ay rajo wanaagsani haatan soo ifbixayso taasoona ku aadan tan iyo markii ay u bilowday howlgalka badweynta indiya waxayna sheegeen in haatan rajada ay tahay mid wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku ammaanay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa amisom gacantii ay ka geysteen qabashada iyo sidoo kale gacan ku-dhigista degmooyin dhowr oo ka tirsan gobolada dalka soomaaliya waxa uuna sidoo kale sheegay inaan inay taariikhda xusi doonto cid waliba oo wax ku noqotay inta uu soconaya howlgalka dib looga saaraya kooxaha argagixisada ah sida hadalka u dhigay gudaha dalka soomaaliya
iyo wanaagga laga wada jeejeeyey oo dalkeenu meesha uu ku yimid iyo meesha u socday iyo maanta meesha aan taaganahay in kale aad looga wargeliyo oo aanan doonayn inaan wax badan ku noqdo ayaan ku weyday waxaan rabaa inaan dhaho ciidamada qalabka gudaha gaaran ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidanka amisom inaan dhaho
maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntlandna waxa ay ka hadleen mowqifkooda ku aadan khilaafka cusub ee soo kala dhex galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed ayadoona ugu baaqay in wax waliba xal lagu dhammeeyo sidoo kalena baarlamaanka iyo xukuumadda ayay ku wargeliyeen inaysan saameyn ku yeelanin khilaafka mas-uuliyiinta soo kala dhex galay howlihii shaqeyloo hayay dalka wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka puntland diyaar uu u yahay sidoo kale inay ka qayb qaataan sidii xal looga gaari lahaa khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ii ka dambeysay burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa dalka ka dhismay xukuumado fara badan kuwaas oo dhisitaankooda ay ku hawshoodeen shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba waxaase nasiib darro ahayd in dhammaan xukuumadahaasi u dumeen khilaafaadkan joogtada noqday oo maamul walba oo dhashaa ay isqabqabsigooda uu ku galaafto laba ilaa saddex ra-iisul wasaare taasoo haddii ay sii socoto rajabeel ku keeni kara sidii looga heli lahaa dowlad soomaaliyeed oo cagaheeda isku taagta puntland waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato xalinta ismaandhaafka siyaasadeed ee soo dhex galay madaxda sarsare ee dowladda soomaaliya oo ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay dowladda puntland ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay ilaaliyaan xasiloonnidooda ee kana digtoonaadaan wax kasta oo dhaawacaya amnigooda iyo midnimadooda beesha caalamka oo muddo dheer ku howlanayd dib u dhiska haykalka siyaasiga dowladeed ee soomaaliya ugu baaqaynaa inay doorkooda ka qaataan soo afjaridda khilaafka ka soo cusboonaaday madaxda sarsare ee dowladda federaalk soomaaliya dhanka kalena dibadbax looga dalbanaya madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya in khilaafkooda wadahadal ay ku dhameeyaan ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoona dibadbax ay kasoo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan halkaasi wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa waxa ay sheegayaan in dibadbaxa uu ku dhammaaday jawi nabad ah iyadoona laga dalbaday madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee khilaafka haatan u dhexeeyo in wadahadal ay ku dhameeyaan si loo hiigsado hiigsiga la doonaya in la gaaro sanada ka doorashooyin ka dhaca gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada raagaceele oo ka mid ah degmooyinka dhowaan soo galay gacanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dagaalka ayaa waxaa la sheegay in khasaare ay kasoo gaartay kooxda al-shabaab oo weerar ku qaaday fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen halkaasi gudoomiyaha degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu tilmaamay in khasaaro xoog leh ay gaarsiiyeen dhanka al-shabaab isagoona tibaxay dhanka kale inaysan jirin wax khasaaro soo gaaray ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee fariisimadooda lagu weeraray waxa uu sheegay haatan inay jiraan dabagal ay ku hayaan ciidamada ammaanka goobihii weeraradaasi laga soo qaaday iyo sidoo kale maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ahayd weerar oo ay ku soo qaadeen degmada raagaceelle hase yeeshee waxaa jabiyey markiiba ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom oo istaashanayo halkaasna waxay si degdeg ah ay dib ugu celiyeen goobihii ay kasoo kaceen nimankii dabadiisa ah dhanka shabaab waxaa soo gaaray khasaaro oo hadda ay ku maqan yihiin ciidamadu inay soo dhammaystiraan soona hubiyaan dhimasho iyo dhaawac laakiin dhanka ciidanka iyo shacabka degmada wax dhib ah ama khasaaro ah ee soo gaaray ma jiraan saddex dhaawaca oo ay jirayeen waa la sheegay hase yeeshee waxaa daba kacay ciidamadii amniga maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraanna waxa ay guddi u saareen ka kooban maamulka iyo hay-adaha arrinta ku aadan fatahaadda uu sameynaya webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne maamulka degmada ayaa waxa uu tilmaamay haatan in qorshahaasi meel wanaagsan uu maraya asigoona dhanka kale ka warbixiyey fatahaadihii ugu dambeeyey uu sameeyey webiga shabeelle qayba ka mida gudaha degmada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan waxauna sidoo kale sheegay inay ku barakaceen qoysas kor u dhaafaya ilaa iyo laba kun kuwaas oo uu tilmaamay haatan inay dulsaar ku yihiin xaafadaha qaar ee ku yaala gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada aad baa looga baxay laba kun iyo shan boqol oo qoys aa magaalada ka baxday hadda waxayna degeen aaldaale meesha la yidhaahdo waxayna ka baxeen dadkaas xaafadda xawataaka iyo kooshin waxaa kaloo jirta iyadana ah xaafadda hoolugaag oo kale waxaa laga baxay dhanka kaaboonka talyaaniga la yidhaahdo ilaa meesha la yidhahdo sigalow waxayna u baxeen dadkaas dad kale ay kusii barakaceen oo mataqaanaa iishe ay la degan yihiin ayaga si gooni hadda meel ay u degeen ma jirto webiga waay roob hadda xoogga saas uma degeen magaalada dhowr habeen woo da-ay laakiin xoogooda waxawaaye xagga ay subiye biyaha ka yimideen ilaa dhagaxa ilaa waxay sahayaan jidka laamiga ilaa webiga ay sahayaan labagii toban tuulo xataa oo dhankaas xataa oo laga baxay kana dadka hadda oo magaalada ka baxay oo dega meeshaas ayaa waxaan u samaynay biyo dhaamis iyo wax isqulo inaan u qadno oon maamul ahaan hay-adaha hadda waa nala gurmadaha guddiga degdega la sameeyey oo ka kooban kow iyo toban hay-adood guddigaas ayaa mataqaanaa hawsha hadda la wareegi doono shaqada hadda waa la yidhaahdo oo ka kooban maamulka iyo hay-adaha ciidamada kenyana waxaa la tilmaamayaa in duqeymo ay ka geysteen qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose duqeynta ayaana ka dhacday tuulooyin lagu magacaabo farwaamo oo ka mid ah gobolka jubbada hoose duqeymaha ayaa waxaa la sheegay in laga fuliyey fariisimo ciidamadaasi ay ku lahaayeen ama ciidama maleeshiyaadka al-shabaab ay ku lahaayeen qaybo ka mid a gudaha gobolkaasi waxaana la tilmaamay khasaarooyin xoog leh inay kasoo gaartay dhanka ururka al-shabaab sheegashadan kenya ma jira warar madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha ay sheegayaan inay gaarsiiyeen ciidamadii ama maleeshiyaadkii al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale waxaa khasaaraha ee soo gaaray dadka dayarta ee ku dhaqan goobaha duqeymahan ay ka dhacayaan inkastoo inta badan diyaaradaha kenya marka ay fulinayaan duqeymo caynkani ah dhibaatooyinka ugu badani ama saameynta ugu badan ay ku yeelato dadka dayarta ee ku dhaqan deegaanadaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay oo maanta oo isniina waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh